gudoomiye ku-xigeenka koowaade xisbiga talada dalka haya ee kulmiye maxamed kaahin axmed ayaa maanta shir jiraa'id ku qabtay xarunta guud ee xisbiga kulmiya ku leeyahay magaalada hargeysa waxaanu shirkaa jiraa'id kaga hadlay badan oo ku tacalluqa xaaladda uu haatan galay xisbiga talada haya ee kulmiye kaasoo u muuqata inuu u kala jabayo laba garab oo kala taageersan xukuumadda iyo hogaamiyeyaasha xisbiga maxamed kaahin axmed ayaa waxa uu u soo jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ahaana guddoomiyihii xisbiga in uu dhexdhexaad ka noqdo khilaafka haatan ka aloosma xisbiga kulmi isagoo dhinaca kalena ku eedeeyey xubno ka tirsan wasiiradda madaxweyne siiraaye inay gacan ku leeyihiin khilaaf haatan cirka isku shareeray maxamed kaahin axmed waxa uu sheegay in haatan la wado in guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo inta la socotaba daaqada laga tuuro taasoo uu ku sheegay in ay dhaawacayso timiladii iyo higsigii xisbiga loo aas waxaanuu gudoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee kulmiye maxamed kaahin axmed uu hoosta ka xariiqay in haddii ay noqoto burburka xisbiga iyo in ay iyagu xilka ka tagaan ay iyagu ka tegi doonaan si aan xisbigu u buxaana ka mid ahaa hadaladii guddoomiyaha ku-xigeenka xisbiga kulmiye uu ka jeediyey shirkii jaraa'id ee uu maanta ku qabtay xarunta xisbiga ee magaalada hargeysa bahda saxaafadda xubnaha xisbigee maxaanku dhahday xarunta jooga iminka halka yimi waynu la soconnay xisbiga kulmiye siddeed iyo labaatankii sagaal iyo labaatankii bishii hore ayuu ahaa shirweynihiisii saddexaad oo ku qabsamay hoteelka maxaanku dhahdaye mansoor waxaan kale oo la soconnay saddex iyo labaatankii maxaan leeyahay laba iyo labaatankii shirkan waxaa maxaanku dhahdaa go-aan soo saaray halkan aan ku hayo guddigii shirguddoonka hagaysay ee hogaaminaysay shirweynihii saddexaad ee xusbiga go-aanay soo saareen ayaa maxaanku dhahdaayey ayay noo keeneen guddoomiyaha xusbiga aniga guddoomiyihii golihii dhexe ee hore xoghayahii guud ee xusbigu annaguna waxaanu sii deynay shir jaraa'id oo aanu kaga hadlayno arrintan isla shalayto shirguddoonkii ayaa haddana hadal kale maxaanku dhahdayay soo jeediyey marka ugu horeysa arrimaha uu khilaafki iyo muranku uu ka taagan yahay labadayada qolo iminka aanu isla hor taagan nahay ee saa kale anigu aan ka hadlaayo shalayna iyagu ay ka hadlayeen waxa weeye shirweynihii xisbiga kulmiye ergadiisu waxay ahayd kun iyo boqol iyo laba iyo lixdan xubnood waxaa kaloo goobta fadhiyey dad aan qiyaasi karayo kolley tiradii la qaybiyey ee xisbigu si ofishala u qaybiyey ee goobjoogayaasha ama marti sharafka ahayd waxa ahayd afar boqol oo qof waxaanaan aaminsanaho qiyaasayaa tiro maxaanku dhahdaay kale oo dowrahina inay fadhiday bahda saxaafadda in fara badan dalka joogtaa waa ay fadhiday waxaanu iminka ku muransannahay go-aamadii shirku uu soo saaray kow marka ugu horeysa guddidii shirguddoonka ahayd sida uu qeexayo dastoorka xusbigu waxa ay awoodooda iyo xilka ay hayeen uu dhammaaday saacaddii uu guddoomiyihii shirweynuhu uu yidhi shirweynaha xusbigu wuu xidhan yahay saacaddaasuu isaga dhammaaday waxa ay ahayd inay markaa annaka maalintii ku xigtay wixii ay dokument ahaayeen ay nagu soo wareejiyaan maadaama aan shirweynihii laga ansixin xubnaha iyagii golaha dhexe guddoomiyaha xusbigu wuxuu u xil saaray shirguddoonka inay soo ururiyaan dareen haddii aanu ka qabno ama anaku aanu suuq mado wax ku maamulayno subaxdii bisha kowdeediiunbaa soddonkeediiunbaanu odhan lahayn dokumentkii saaxiibayaa lagu soo wareejiye dad waayeela xusbiga madaxdiisii ah xukuumadda xusbigan ka dhexsan madaxdoodii ah ayay ahaayeenoo inaanu intaa aamin dara ay nagu soo kala dhex baxdo may ahayn haddii la ururiyey oo ay soo baxday in maxaan ku yidhaahdaayey in in ay ay soo ururiyeen waxa ay ahayd inay ku soo wareejiyeen guddoomiyaha xusbiga haddii aanay arintu ahayn xusbi burburin haddii aanay arintu ahayn kalsooni daro haddii aanay arintu ahayn arrin cid loogu jeedo oo ay si wanaagsan oo xusbinimo ah u soconayso waxa ay ahayd markay arinta ku soo ururiyeen in waxaa kale oo maxaanku idhaahdaye ay soo saareen inuu shirweynihii ansixiyey oo loo codeeyey go-aamo ay halkan ku taxeen oo waxaa ka mid ah go-aamada inay ka mid yihiin guddigii fulinta ee hore shan iyo soddon xubnood oo guddigii fulinta ahayd ee hore in lagu ansixiyey shirweynihii oo gacanta loo taagay oo la yidhi shan iyo soddonkaa xubnood ha ku soo noqdaan sidoodii iyagoo ah ha u soo noqdaan waa laba in lagu daray toddoba xubnood oo kale oo la ansixiyey oo gacanta loo taagay in lagu daray xubin xusbiga ka tirsan oo guddigii fulinta hore ka tirsanaa waa yeelka iyo budhiga xusbigana ahaayo cabdicasiis samaale isagana ha lagu soo daro maxaanku idhahda guddiga fulinta go-aamadaasay soo saareen waxaa iminka ee dhinac fadhiya axmed cilmi axmed cilmi yaraa ag fadhiya oo guddigii fulintii hore ka mid ahna waxayna idhaahdeen way soo noqotay dadka ay liiska ka saareenna waa ka mid guddigii fulintu sideediibay usoo noqotay liiskoodiina way soo taxeen guddiga fulinta halkan kusoo qoreenna maxaanku idhaahdaye kuma uu jiro waxaa kale oo yaala xusbiga kulmiya kaasna maxaanku idhahdaye xoog kuma haysto guddoomiye ku-xigeenaduna xoog kuma aha guddoomiye ku-xigeenna golaha dhexare xoog kuma aha ninaba kuma aha kaasuu ku yahay kaa marka la khilaafo oo qolada iyada xusbiga aanu isku maandhaafno ee aanu tuurno oo wax suuq madoowa aanu keenno ama aanu annaku keenno ama ay iyagu keenaan xusbiga kulmiya sidii qaar kale hooloo dalka u bareed waa loo burburinaya annaku burburin mayne xubnaha guddiga maxaanku idhaahdaayey wasiirada ah ee dowladda ku jira ayaa burburinaya mayd maxaa u dambeeyey kaa la sii sida baa layidhi habeen horaa madaxtooyada laysugu yimi guddi diwaanigii yidhi way kala dhantaaleen guddoomiye ku-xigeenkii shirgudoonka shirweynaha maxamed cabdilaahi oo saakan la eriyey wasiirkii hore maxaanku dhahdaayee ganacsiga waxaa loogu yidhi shirkii shalayta inuu ka hadlo madaxweyne kii horena waa layga qarsaday buud kana maanta ka qaybgeli maayo wasiir fadhiya ayaa wuxuu ku yidhi waa dagaaloo waa la dagaalamayaa ee maxamed cabdilaahi oo labada dagaal dhinac raac ama annakana raac ama qoladan askarta la eryaaya raac ee muuse bixiyeyna tahay sababtaa awgeed baa saaka loo eriyey shirka jarayd anigu saaka waxaan u qabtay qoladii saaxiibadaya ahayd shirkii shalita ka hadlayeen waxaan u malaynayaa shirka annaku maanaan wada fadhinay shir ay iyagu fadhiyeenoo annaku aanaan fadhiyin ayay iyagu ka hadlayeen waa laba shirkii jaraayada horena waan ku sheegay oo waxaanu nidhi guddiga fulinta waxaa magacaabaya oo uu awoodda siinaya guddoomiyaha xisbiga madaxweynaha cidilama magacowdo golaha wasiirada gudoomiyuhu waa gudoomiyaha xusbiga kulmiye afarta ku-xigeen waa afar ku-xigeen xogayaha guud hadday cidi kala talinayso oo ka agdha dhowaanaysa intaasaa xaq una distoorkaanna siinaynin inaanu annaku aanu faragelinno wuxuu madaxweynuhu tala naga siiyaa un baanu ku leenaha qodobka afar iyo labaatanaad ee gudoomiye dastuurka xisbiga kulmiye waxa uu qorayaa sidan gudoomiyaha xisbigu waa madaxa iyo hogaa iyo hogaanka guud ee xisbiga wuxuu xisbiga ku leeyahay awoodaha soo socda ba waa gudoomiyaha guddiga fulinta ee xisbiga ta wuxuu magacaabaa xoghayayaasha guddiga fulinta lacag hayaha khasnajiga xisaabiyaha xisbiga ja isagoo ka tilmaan qaadanaya go'aamada shirweynaha kuwa golaha dhexe iyo kuwa guddiga fulinta wuxuu jiheeyaa dhammaan howlaha xisbiga iyo siyaasadda guud ee xisbiga ha wuxuu mas-uul ka yahay hantida xisbiga ha wuxuu xisbiga kaga wakiil yahay heshiisyada xisbigu la gelayo dhinacyo kale da wuxuu uu leeyahay dhammaan awoodaha kale ee uu siiyo distoorka distoorka xisbiga iyo xeerroosaadka golaha dhexe uu sameeyo hadda waxaa jira saaxiibadayo waxaa la kiraystay hudheel waxaa la yidhi golaha dhexaynu fadhiisinaynaa waxaa lagu ereeyaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka waa kow waxaa la magacaabaya dabadeedna guddiga fulintaa la samaynaya xeerka xusbiga guddoomiyaha xusbigu isagaa ah guddoomiyaha golaha dhexe isagaa ah ninka isugu yeedhaya golaha dhexe golaha dhexe markuu fadhiisto ee uu xaqiijiyo guddoomiyuhu liiska golaha dhexe tiirada golaha dhexe ugu badan waa fadhigooda ugu horeeya waxaa lagama maarmaana inay boqolkiiba boqol fadhiyaan laakiin markay ugu yaryihiin boqolkii toddobaatan boqolkii siddeetan ay fadhiyaan ee uu xaadiriyo ee liiska xaqiijiyo ee inta maqan la hubiyo ee inta joogto la hubiyo wuxuu guddoomiyuhu ku dhawaaqayaa in ay doortaan guddoomiyaha golaha dhexe dabadeedna inay doortaan guddoomiye ku-xigeenka golaha dhexe dabadeedna inay doortaan xokayaha golaha dhexe hudheelada la kiraysanayo arrinta la samaynayo intuba waxa ay kow ka yihiin burburinta xisbiga kulmiye go-aamadaas annakana lagama soo qaybgelin nologama yeedhin annaku meel baanu ka taagannahay meel caafimaad qabtaanu ka taagannahay meelaanan madaxweynaha iska haysan baanu ka taagannahay shirka jaraayada saaka qabtay waxa weeye madaxweynaha fariintaan u diraya waxa weeye madaxweyne dhibaatada ku haysaa iyo dagaalka xisbiga kulmiye ee jira ee wasiiradaadu ay kow ka yihiin aniga iyo muuse bixi haddii ay yihiin inaan xisbiga kulmiye loo burburin inaan loo burburin xisbiga kulmiye laba distoorka qaranka somalilan xilka golaha wasiirada waxa uu u tilmaamayaa xubinta golaha wasiiradiihii waxay madaxweynaha u matashaa hawsha ugu xilsaaray xisbiga shirweynuhu wuxuu doortaa hogaanka xisbiga guddoomiye afar guddoomiye ku-xigeen xoghayo guud xubnaha golaha dhexe intaasuu doorta wuxuu kale oo ansixiyaa distoorku xisbigu golaha dhexe oo ah kaka wakiilka ah arrinta maanta keenaysa in meelo kale la kiraysto arrinta maanta keenaysa in maxaanku dhahdaye shir kale la qabto arrinta maanta keenaysa in hawl kale la qabto waxay dhammaanteed tahay in sidii xusbigii udub ku burburay inuu kana ku burburo waxaa burburinaya wasiirada leh wasiirada leh waa dagaale dhinac raac dabadeedna xalintu maxamed cabdilaahi loo eriyey ninbaa saaka ila soo hadlayo laba ninbaa saaka ila hadlayo mid wuxuu igu yidhi wasiir baa wuxuu igu yidhi xalaanu erinin maxamed cabdilaahi nin kalena wuxuu igu yidhi rrud ba istaan in la geliyo miyaan adiga iyo musabixi laydin xidhin haddii dalku ictiraaf ku helayo oo dhibaato madaxweynaha haysataa ay kaga jabayso oo xisbiga kulmiya jannadii ku gelayo oo dalku ku toosayo anigaa ballan qaadayo musabixina waa ka halkan fadhiye hooyadiina maxaanku dhahdaye anigaa maxaanku dhahdaye u sheegaye anaa saaka jeelka geynaya ana isgeynaya waxaan ku talinaynaa waxaan ku talinaynaa oo anigu aan saaka ku talinaya masiibo ilaahay inagu riday xusbiga kulmiye saaka kuma dhicin xusbiga kulmiye in badan baa suuqa laga hadalhaya oo mucaaridku ka hadalhayay way burburayaan oo way kala tegayaan in badan baa lalahaa may isu imanayaan xisbiga kulmiye wuxuu isku xaqiijiyey shirweynihii shirweynihii xisbiga kulmiye tiradiisa aan sheegay kun iyo boqol iyo labiyo lixdanka ah waxaan u malaynayaa south africa a n c da mala tiradaa tira leeg ama ku dhow ama in yar ka badan karta ku fadhiisata xisbiga jiniiska ee bilyan iyo barhka ah ayaa xisbiga shuuciga jinuhu wuxuu ku fadhiistaa saddex kun waa nus-in ku dhow bilyan iyo badh inana waxay naga codeeyeen halkanaynu joognaayo lix boqol iyo lixdan iyo lix boqol iyo toddobaatan iyo lix boqol iyo siddeetan iyo baa inaga codeeyeen xisbi somaliland ka dhisan oo intaa in la ku tegi karaa ma jiro khilaafka maanta halkaa maraya ee dalka khalkhalka lagu gelinayo waxa weeye xubnaha golaha wasiirada ah ayaa leh rag baa leh waa korneelada waa la laynayaa iyo hebel iyo hebel oo ka hadha waxaan ku soo ururinayaa axmed baa marasta kelmad oo dhan haya waxaan ku soo ururinayaa kow xisbiga kulmiya waa xusbulxaakimka dalka maanta jira xisbiga kulmiya haddii uu isagu khalkhal galo dalkana khalkhal buu gelina xisbiga kulmiya waxaa lagaba maarmaana inaan khalkhal la gelin xisbiga kulmiya waxaa lagaba maarmaana hogaanka iyaga xisbiga hogaanka iyaga xisbiga oo gudoomiyuhu kow ka yahay oo aan aniguna laba ka ahayn oo cidda laga faraha lagu fiiqfiiqayo lagu marmarsoonayo ee hal xoqanaysaa geeday ku xoqata ma weyda baa layidhaa lagu xoqanayaa aanu annaka nahay inaanaan horseedin oo kow ka noqonin khilaafka xisbiga dadweynaha xisbiga ka tirsan baanu tirin ayaanuu ballan qaadaynaa xusnaha xisbiga kulmiyaanuu ballan qaadaynaa dadka reer somaliland baanuu ballan qaadaynaa dadkii xisbiga kulmiye ergadiisa ahaa ee dho saddex iyo tobanka gobol ee dalka isaga yimi baanuu ballan qaadaynaa ee maxaanku dhahdaye ilaa iyo halka u bareyeesa ilaa iyo halka u galbeedeysa ka yimi ee iyagu isa soo nooliyey ee iyagu hudheelada isku hayey soddon dollar baanu maxaanku dhahdaye sahay uga dhignay dadkii meesha joogay xisbinimadoodaa sahay u ahayd inaan maanta loogu abaalgudin inaanu xisbigu isqabqabsan ayaanu annaku dhinacayaga ka ballan qaadayna waxaanu kaloo leenahay oo ka badheedhaynaa qadaf midna ka qaadan mayno nalagu dul maamuli maayo xisbiga madaxweynaha xisbigaa yimi madaxweynaha xisbigu haddii aanay arrintu ahayn inaanu anigii musabixin dhibaato ku hayno isagaa noo odayahe qolada kale dhexa noo noqdo oo waa qodob waa laba xisbiga kulmiye waxa uu doorashadii halay laba boqol iyo lix iyo lixdan kun sagaal boqol iyo lix cod ayuu helay waxaa dhalay intaa xafiiskaa aynu maanta fadhino ayuu sideed sannadood oo mucaarid ahay joogay dumarkii aan cumar ilaya ayuu ahayd maxaanku idhaahdaye guddoomiyaha garabka haweenka odayga ka ahayd iyo raggii haybada iyo sharafta lahaa iyo dhallinyaradii iyo haweenkii aan sideedda sannadood dabcin ee howlmaalmeedka halkaa ka ahaa maalin walba imanayey ayaa maxaanku dhahdaye budnig u ahaa waxaa budnig u ahaa xarumihii gobolada bilaa dhaqaalaha iyo maxaanku dhahdaye dhibta ku joogtay ee xukuumaddii markaa joogtay ay maalin walba xidhxidhaysay waxaa budnig u ahaa qurbajooggii rag iyo haween lahaa shanta qaaradoodee adduunka ee wixii ay sameeyeen iyo siday isu labarogeen iyo tabarucoodii dhaqaale layaabka lahaa ku soo maray xukuumaddeeda maanta ka tirsan boqolkiiba shan iyo toban dadkii kulmiye ee halkaa howl maalmoodkooda ku dhammaystay maaha sidaasaanu raalli ku nahay sidaasaanu leenahay kulmiye waxaanku dhahdaa xukuumad maynaan wada noqoneen saasaynu ku leenahay wasiirro maynaan wada noqoneen sidaasaynu ku leenahay maxaanku dhahdaa ku raalli noqda waayo xusbigu achievementka iyo waxa ugu badan ee uu helaa waxa weeye inuu xusbigu noqdo xusbilxaakim talada dalka maamulaha sidaa darteed waxaan kusoo gebagabeynayaa khilaafka maanta xusbiga yaalla waa waxay gaaladu ku tilmaantay maan mayd waa mid rag abuuray ragga abuuray waa raggii kuraasida xusbigan ku fadhiyey waa raggii wasiirada ahaa hadday ina bixiyo ina kaahin la col yihiin inay xusbiga burburiyaan maaha nacasyaan iska ahayn muddo intay doora anigii mabixi nacasyadana waanu sii yar ahaanaynaa xusbiga ilaalinayna nacasyaanu iska sii yara ahaanayna nacasyada jaamac shabeel oo halkan taagan yabaa nala ah xogeeyaha guud baa ka mid ah carar cumar ilaayahana ka mid ah hablaha halkan agtayda fadhiya ee aan maalin xusbigan ka tegin hodantana iyadoo jajabtay ayaa haddana maxaanku idhahda ordiisa hanoo baqina dadkiini xusbiga ahayd abaalmagudayaal noqon mayno si xun idinku abaalgudi mayno waxaan ku soo ururinayaa xusbiga waa xusbigeennii madaxweynuhu isagaa ka odaya wasiirada waxaanu leenahay dhuxusha aad ku dheenaysaan farihiina aad ku ciyaarsiinaysaan kada ay ku guban doontaana mooyaane